mucaaradka puntland ayaa soo saaray qodobo dhowr ah oo ay uga hadleen doorashada soo socota ee puntland iyagoo talooyin u soo jeediyey dowladda warbixintan waxaa garowe nooga soo diray waryaheena nuux muuse birjaab
ururada mucaaradka waxaa layla hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay qodobo shuruudo ah oo ay sheegeen inay ku xidhan tahay hirgalka nidaamka doorashada qof iyo cod ee golayaasha deegaanka oo qorshuhu yahay inuu ka hirgalo degmooyin badan ismaaciil siciid aw muuse oo ka tirsan ururka sincad ayaa saxaafadda u akhriyey war murtiyaadka ay soo saareen isagoo ay garab taagan yihiin qaar ka mid a madaxda urur siyaasadeedka ee mucaaradka ah ururada siyaasadda puntland waxay si mug iyo miisaan leh uga qayb qaateen doorashadii saddexda degmo ee eyl ufayn iyo qardho taasoo ujeedku ahaa in dadka puntland dib loogu celiyo talada oo ay iyagu doortaan ciddii ku mateli lahayd fagarayaasha siyaasadda ururada siyaasadda ee puntland waxay isla qaateen in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada oo ku dhacda si xor iyo xalaal ah balse waxay isla garteen in qodobada hoos ku xusane ay muhim u yihiin in la fuliyo ka hor diiwaangelinta iyo doorashada in la kow qodobka koowaad in la dhammaystiro xubnaha ka dhiman maxkamadda dastuuriga ah labo in la bedelo nidaamka liistada xiran ee doorashooyinka xildhibaanada golaha deegaanka lagana dhigo nidaamka liistada furan saddex in la dhimo tirada xildhibaanada golaha deegaanka ee degmooyinka afar in ururada siyaasadda fursad loo siiyo inay u diyaargaroobaan diiwaangelinta codbixiyaasha shan in diiwaangelinta iyo doorashadu si siman hal mar uga wada dhacdo dhammaan deegaanada puntland lix in deegaanada doorashadu aysan ka dhici karin heshiis siyaasadeed laga gaaro ka hor inta aysan diiwaangelintu bilaaban kulan ay ururadaani mucaaradka ku lahaayeen magaalada garowe saddexdii cishe ee ugu dambeeyey ayay sheegeen inay ku gaareen qodobadan ay doonayaan in wax laga qabto waxaana uu ku soo aadayaa hadalkan xilli xukuumadda iyo guddiga kumeel gaarka doorashada ay ku howlan yihiin hirgelinta nidaamka doorashada ee qof iyo cod oo ka hirgala degmooyinkii ugu badnaa ayna wadaan wacyigelin iyo tijaabooyin nuux muuse birjeer v o a garowe